أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaad kala taabacasan kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ayaa ku dagaalamay deegaan dhacduleedka magaalada muqdisho mu'asasada alkataab ayaa baahisay qaybtii koowaad aflaam lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah kooxda ardada soomaaliya ayaa ku goodisay inay gacanta ku soo dhigayso saraakiisha murtadiinta ee mucaaradka ku ah maamulka gurgurte maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada bu'aale ee wilaayadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baaya ayaa tartan aqoon kororsiga u qabtay hooyooyinka da'da ah ee wax ka bartaa mid ka mid ah madaarista ka furan deegaanka biscadde ee wilaayadaasi waxaad sidoo kale warkeena ku maqli doontaan xalqadii tobani toddobaad ee soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale iyo deegaanka danow oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaaladaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maleeshiyaad kala taabacsan kooxda eridada iyo mucaaradka murtadiinta ayaa ku dagaalamay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho sida uu ku waramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli kooxda riddadu ay doonaysa inay hubka dhigis ku sameysa mucaaradka ayaa habeennimadii xalay waxa uu dagaal culus ka dhacay duleedka magaalada xamar gaar ahaan deegaan u dhexeeya deegaanka gubadley ee gobolka banaadir iyo degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa qarxay kadib markii maleeshiyaadka riddadu ay jidka u galeen kolonyo maleeshiyaad ah oo taabacsan wasiirkii hore ee amniga murtad cabdulaahi maxamed nuur kaasoo shalay kooxda villa soomaaliya ay kala wareegtay hoteel uu ku lahaa magaalada muqdisho sida xogtu ay tibaaxayso maleeshiyaadkan ayaa weerarkan dhabagalka la kulmay xilli ay marayeen inta u dhexaysa deegaanka bashaqle iyo warshiikh waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa sida la sheegay lagu soo afjaray muddo kooban kadib markii dharbaaxo kulul lagu dhuftay maleeshiyaadka riddada kuwaasoo rabay inay hubka iyo gaadiidka kala wareegaan maleeshiyaadka cabdulaahi maxamed nuur kolonyada maleeshiyaadka siyaasigan oo sida la sheegay tiradoodu ay gaaraysay dhowr iyo toban baabuur ayaa safarkoodii horey u sii watay kadib markii ay jebiyeen maleeshiyaadkii gurguurta waxayna gaareen degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe kooxda riddada ayaa wadda howlgal ay ku doonaysa inay hubka kaga dhigta mucaaradka wuxuuna cabdulaahi maxamed nuur oo shalay askar hubaysanay ay kala wareegeen hoteelkiisa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid lagu burburinaya goobtiisa ganacsi laguna boobaya hantida dhex taallo dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli khilaafka u dhexeeya gurguurta iyo siyaasiyiinta mucaaradku uu cirka isku sii shareeray islamarkaana kooxda riddadu ay saacadihii lasoo dhaafay si adag ugu hanjabtay siyaasiyiinta mucaaradka kuna amartay inay soo wareejiyaan hubka haddii kale ay tallaabo adag ka qaadi doonaan mahadsanid abu xasaan mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybtii koowaad aflaam lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed oo soo daawaday isdaarkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey لك حافظ القرآن أبيات الفخار ولوالديك هنا غدا تاج الوقار طوبى لهم بمكانة ترقى بها ولك الكرامة تاجها أضحى شعار isdaarkan oo saacadihii lasoo dhaafay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa silsiladda quduufa shareeca ee musaabaqada qur-aanka ramadaaniga ee sanad waliba ka dhaca wilayaadka islaamiga ah ee dalka kaasi oo ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkan cusub waxaa lagu soo bandhigayaa tartanka qur-aanka kariimka ee ramadaaniga ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaana isdaarkan oo la daawan karo wax ka badan labaatan daqiiqo lagu soo qaadanayaa qismiga koowaad tartamayaasha ku tartamaya tobanka jus ee qur-aanka kariimka kuwaasi oo ka kala socda koob iyo tobanka wilaayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا sidoo kale waxaa qaybaha dambe ee filimka lagu soo bandhigayaa tartamayaashii kaalmaha sare ka galay musaabaqada qur-aanka kariimka ee tobanka jus waxaana kaalinta koowaad galay mukhtaar maxamed nuur oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee baay kaalinta labaadna waxaa galay cabdisamed maxamed sheekh cabdi oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee bakool halka kaalinta saddexaadna uu galay cabdulaahi cabdisalaam maxamed oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee gedo طوبى لهم بمكانة ترقى بها ولك الكرامة تاجها أضحى
kooxda ridada soomaaliya ayaa ku goodisay inay gacanta kusoo dhigayso siyaasiyiinta murtadiinta ee mucaaradkuku ah maamulka gurgurte marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya tan iyo markii ay soo gabagaboobeen dagaalada khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada ee uu hogaamiyey murti xasan sheekh maxamuud waxay saraakiisha kooxdaasi xaafada ka tirsan caasimada ka bilaabeen howlgallo guriguri ah oo ay kaga hortegayaan abaabulka dagaal ee mucaaradka kooxda riddada oo si weyn uga cadhootay dagaaladii ay hogaaminayeen shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ee maleeshiyadooda lagula galay xaafada ka tirsan muqdisho ayaa maleeshiyadeeda ku soo daayisay guryo ay degan yihiin saraakiil hore siyaasiyiin iyo dad ay ku tuhumayso inay aad ugu dhow yihiin mucaaradka hub ay soo bandhigeen ayuu taliyaha maleeshiyada booliska riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtad mahdi cumar oo kooxda gurgurta u hadlay sheegay inay hubkaasi ka soo saareen guryaha ay maleeshiyadooda u daateen wuxuu dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ah u goodiyey inay soo xiri doonaan oo ay maxkamad horgey doonaan waxaan digniintii ugu dambaysay mar kale u dirayaa kuwa siyaasiyiinta afka inaad ka hadashaan xaqaa u leedihiin maanta waa soo dhammaatay in qof siyaasad uu qoray ku raadiyo qoray dambe haddaad soo qaadataan maanta waa laydin daayo meesha aad ka timaadeena laydinku celshay marka dambe marka laydin qabto idinkoo jeebaysana garsoorka dalka laydin geyi doonaa laynkaga mahari doono maanta wixii ka dambeeya mar dambe waa inkaga dhammaatay inaad idinkoo xor ah ka baxdaan inta soo abaabushaan wixii shalay saddexdii maalmood la soo dhaafay aad ku hayseen caasimadan iyo dalkaan iyo dadkaan haddaad mar labaad ku soo laabataan ayadaas wa middaanay mid ka darana waa la kulmaysaan waana laydin xiri doonaa dalka iyo dadka soomaaliyeed garsoorka dalkaan la hilgoyi doonaa oo hubkii marba mid meel laga soo qaado intaan aad arkaysaan keliya maahan kuwo kale hadda gawaarida saaran gawaariyaa bannaanka jirta waad arkayseen howlgalkuna waa socdaa intaan maahan waana sii socon doonaa guddiga taliyaha booliska riddada gobolka banaadir ayaa kusoo beegmaya xili maleeshiyada riddada u dhaceen guryo lagu qiyaasay toban guri oo ay leeyihiin saraakiil ciidan oo hore siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay kooxda riddada kuwaas oo sheegay in guryahooda si bareer ah loogu dhacay oo hub ku jiray lagala baxay halka kuwo kalena kooxda uu hogaamiye murtad gurguurta ku eedeeyeen boob hanti oo loo geystay xarumaha iyo goobaha ay u dhaceen maleeshiyada riddada mahadsanid marwaan maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada bu'aale ee wilaayadaasi haadaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa saadiq muumin xadkan oo ka mid ah xuduudda allah islamarkaana ahaa xaduriddo oo dil toogasho ah ayaa waxaa lagu fuliyey afar ruux oo jawaasiis u ahaa sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada waxaana uu xukunkani ka dhacay fagaara ku yaala degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe jawaasiista xadka lagu fuliyey ayaa lagu kala magacaabaa cabdicasiis sacadow keerow oo jaajuus u ahaa sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland maxamed dige bagey oo jaajuus u ahaa sirdoonka kufaarta maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland cabdisalaan sabtow aadan oo jaajuus u ahaa sirdoonka kufaarta maraykanka xuseen cabdulaahi iidow oo u shaqaynayay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa gaaloraacyada jubbaland afartan askari ee jawaasiista ah ayaa la soo taagay fagaaraha degmada bu'aale waxaana halkaasi qaadiga uu ku soo bandhigay jawaasiista iyo shaqooyinkii ay u qabteen cadowga waxaana ugu dambayntii qaadiga uu ku dhawaaqay xukunka afartan ruux ee jawaasiista u ahaa cadowga allah xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal wabillaahi tawfiiq haddana waxaan gudagelaynaa fulinta xukunkaas allahu akbar allahu akbar
dhowr jeer waxaa fagaarayaal kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah xad dil toogasho ah oo xaduriddo ah lagula fuliyey jawaasiis u shaqaynayay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta mahadsanid saadaq maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baay ayaa tartan aqoon kororsia u qabtay hooyooyinka da'daha ee wax ka bartaa mid ka mid ah madaarista ka furan deegaanka bisqacde ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa ku tuntunsanaya هيا نمضي هيا نحو العليا هيا في سماها نعلو
bartamihii bishii rabiicu thaani ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri ayaa markii ugu horraysay la furay madarasada salaaxudiin alayuubi deegaanka bisiqacadda ee hoostaga degmada buurakaba si gaara qaybta waxbarashada dadka waaweyn madarasadan oo ah dugsiga hoose dhexe ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa howlaheeda waxbarasho si dardarre uga wada deegaanka meyba miilu musaabaqa ku kala doona geega lama majmuuc lishaleerow majmuucatu khadiija iyo majmuucatu zaynab oo ah arday ha ku bati madarasa salaaxuddiin alayuubi oo qismu tacliim alkibaar bilo kadib furitaanka waxbarashada dadka waaweyn ee madarasadan maamulka iyo macallimiinta salaaxuddiin waxay dhowaan soo agaasimeen tartan nowciyaha iyo bandhig aan hore looga baran magaalada kaasoo lagu qabtay bartamaha bisiqcadde tartankan ayaa u dhexeeyey hooyooyin loo kala qaybiyey majmuucaadka khadiija iyo zaynab ee dadka waaweyn iyadoo goobta uu ka dhacay inay xaadir ku ahaayeen dadweynaha magaalada tartanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo ardayda ay ku tartamayeen laguna kala saarayay su'aalo kala duwan oo la xidhiidha cilmiga sharciga iyo maadiga iyo su'aalo aqoon guud ah oo ay ku barteen madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisiqcadde sidan ayuuna ahaa tartanka majmuucadan karayta oo la araw khadiija su'aaliinkoowaad mayba waa ahaa ayna wulida nebiyullaahi ibraahiim calayhi assalaam هيا نمضي نحو العليا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magaaga leeraw nimca abuukar maxamuud an tartamaw majmuucada khadiija la tartamaw majmuucatu zaynab su-aalo jawaabta haddaan iska daya ولد النبي الله إبراهيم عليه السلام في الأرض العراق سؤال الودي مجموعة خديجة سيصحين كجواب سازدرادية مبلين لم دبعت مجموعة زينب سؤاليا فيري إن شاء الله اذكر حالات المادة مادة حالو إن شاء شك سؤالسي ونسن فهمتين وأنا كجواب دونتان أمالي إن شاء الله هيا نمضي نحو العليا بسم الله أنا معاي لارو أم سعد أنا ترتمى مجموعة زينبة ولا ترتمى مجموعة خديجة سؤال جوابتي هدين اسكداي حالة الصلابة حالة السيولة حالة الغازية سؤال الودي مجموعة زينب سيصحين كجواب سازدرادية ميلين لم دبعت tartankii waxaa dhinac socday bandhig cajiib ah oo hooyooyinka daada ay ku soo gudbinayeen cilmiga iyo luqadaha ay ku barteen madarasada السلام عليكم ديو بري أدي تكذا سيلاري ياس أم بري أنا تكذا وارتيان واي ديو بري أدي ما أنت كذا سيلاري because I'm Muslim أنا مسلمة دي أهرتي how many times do you pray ما قد كذا سيلاري I pray five times in the day and the night shan waqti iyo tukada waarti oo hamiin iyo geens ka jara anoo magaaga leeraan maca ugu kar mayba dareemahay farxad aad iyo aad u weyn ilaahay ka mahadsan marka labaad macallimiintaana yaa ka mahadsan darajadu hana deersiyeen maamulaha madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisqacde ayaa ka warbixiyey tartanka iyo majmuucaadka uu dhex maray bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah Eh, maanta fagaaraha eh, magaalada bisqacade xaafadada buurhaka waxaa ka dhacay tartan oo musaabaqa iyo cardi bandhig kaas oo loo qabtay hooyooyinkii iyo maamooyinkii eh, wax ku baranayay madarasa salaaxudiin alayuubi qaybta tacliimulkibaar ee qaybtan eh, dumarka waxay waxaa meesha ku tartamay laba majmuuco oo kale ah majmuucatu zaynab iyo majmuucatu khadiija tartan aad iyo aad u xiisi badan xisaabaa laga shaqaynayey ee carabiya la qorayey waxaa kale la samaynayey ee, maadooyinkii iyo casharadii ay soo qaateen ay ku tartamayeen hooyooyinkan muddo kooban ay waxbarasho soo galeen kadib ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududay inay wax badan faa'iidaystaan taasna alla subxaana wa tacaala ay ku mahadsan waxaan leenahay dadka weli waxbarashada ka fadhiya waa inay si degdega ay ku soo xaadiraan goobaha waxbarashada taasna waxaa weeyaan waa arkaysaan ee, dadkii ama ama gebdhihii ama hooyooyinka guryahooda iska joogay wakhtigooda iska yaraa ilmahooda korsanayey ayaa fursaddan ka faa'iidaystay mar qof kasta waxaan leenahay waa inuu si degdega ugu imaadaa meelaha waxbarashada ugu dambeyn tartan xiise badan oo dhex maray labadan majmuuco ee dadka waaweyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday مجموعة خديجة إلا تضل سؤال ذا الودي هل سؤال حرير مرتي لسؤال ذا سيصحيان كجواب ساس درادية مبا متهي سدانا إلا تمي سيد بوند هل بوندو فايدة هان هلايان جرتما مجموعة زينب يون كذلك مبا الودي إلا تضل سؤال ذا هل حرير مرتي والفايدة سيو هلايان ملاه ساس درادية مبا لكوين يون تمي لما درج ساس درادية مجموعة قول راتي مبوه waa majmuucatu khadiija bintu khuwaylid abaalmarino iyo bogaadin ayaa loo sameeyey majmuucadii khadiija ee guusha raacday halka dhammaanna ka qaybgalayaasha ay aad u ammaaneen hooyooyinka iyo dadaalkooda waxbarasho ay geliyeen maamulka iyo macallimiinta madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisiqcadde haatana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii toban iyo toddobaad ee soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa haya warbixintan waxay qaylada qaaqlayaasha ka soo horraysayba maleeshiyaadkii ugu sawirta ahaa ee uu horkacayay murtad cali jeyte ugu dambeyn waxa ay soo gaareen deegaanka booxo riyadoodii ay ku taamayeen ee ahayd qabsashada deegaanka waxaa u dambeeyey mashruucoodii ugu sawirta oo kumaysan nagaanin balse waxay ka dhigneyd in ay gaareen hadafkooda danna kama laha murtadkan kuwa ku halaagsamayay ciidamada iyo saraakiishooda intuba deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca dhanka bari ee webiga jiinkiisa duleedka degmada beledweyne waxay marin muhiima u tahay wadada u dhexaysa beledweyne iyo halgan waxaana halkan ka dhacay dagaallo lagu xanuujiyay maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo wadada jaxiimo uu ku hogaaminayay murtad cali jeyte oo ku jaga gaaray dhiigga dhallinyarada deegaanka kadib markii kooxda riddada uu jago midda ugu liidata ka helay xasan garguurte maleeshiyaadka masarigtayaasha soo weeraray deegaanka oo dhanka hawada sare ka taageerayeen turkiga iyo mareykanka iyo xabashida etoobiya oo hoobiyaal iyo diyaarado laga soo tuuro fuustooyin maaltoof ku caawinayay saaxiibadooda murtadiinta ayaa waxa ay gubeen inta badan dhismihii ganacsiga ee ku yiilay suuqa deegaanka booco dhismayaal guri oo gaar loo leeyahay iyo dilal ay cadowga ka geysteen deegaanka intii ay ku guda jireen la dagaalanka muslimiinta haddaba goobaha cadowga uu burburiyey ee suuqa waa sidee xaaladooda bartamaha suuqa deegaanka booco mar aan booqday halkaas waxaan kula kulmay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka sida nabadoon ibraahim galbeed xirsi xoorshow iyo odayaal kale oo nabadoonno ah kuwaas oo iiga sheekeeyey sida suuqa cadowga ay u gubeen maanta waxaa joognaa suuqii booco maxaafada degmada beledweyne murtadiintii waxay rafaad iyo dhib ay ku dhigtay ayaan joognaa suuqan waxa waaye suuq camiran maqaayado iyo ganacsi weyn ayaa ku yilay adaa calaa kulli xaal waxa waaye ganacsigu meesha ugu ballaanad ahay murtadiintii calijaadi hor bada ayaa gubay sidaan ayaan u dhigeen weli dadkii baa ka soo kabalayahay doorku qaar ku kala maqan yahay dhibaatadaas ayay u geysteen haddana ilaahay fadligiis mujaahidiinta ayaa joogta calanka tawxiidka ka babana waxaan rajaynaynaa marka ilaahay marka nasrigii baana siiyey haddana ina maarata hore oo aan usii tilaabsano saas ayaan rajaynaynaa suuqa muxuu galabsadoo loo gubay suuqa wuxuu galabsado laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayay raadinayeen inay baabi'iyaan ujeedku intaas waa moogaa cid hadda shakhsi oo wax ka hadlaysa ma jirto arrintaa waxaa ka dambeeyey maraykan maraykan ayuu qandaraas ka soo qaatay ummaddiisana uu ku baabi'iyaya maaha marka laguma sheegi karo nin madaxweyneha laguma sheegi karo waxa waaye qandaraas qaate wuxuu ku baabi'iyeyna waxaa weeye xigta yaruu qaatay ugu baabi'iyey wax kale uma baabi'in intaas weeye ciddana baabi'ida ma ahan asiga waa maraykan maraykan ayaa ka dambeeyey waxaasoo dhan biidnilaahi baaliba asagana hadda koleytaba waa ka aarsan doonaa waana ka aarsanaynaa nabadoon cumar axmed siyaad waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee ku sabray marxaladii adkeedee ka dhacday bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa uu sidoo kale iga waramayaa dhismooyinka la burburiyey waxay isugu jireen horaan u aragnay wax badanaan soo joognay cimrigaynu waa si cimri qaali baan ku jirnaa dhowr toddobaatankii sanaan kusii dhowahay haddii ilaahay kuu roon yahay waxaan u aragnaa muslimiin nacayb ama ashaatin la dirir ayaan u aragnaa hawshaana waxa wato maraykanaa wato haddii ilaahay yidhaahdo ilmahaynii dadkaynii guryahaynii noloshaynii noogu soo dhigta biidnillahi alkariim annaguna ka heri mayno haddana waan ka aarsannay waa daba joogayna haddaan annagu dhimannane waxaan ku dardaarminaynaa kuwa dhalay aan dhalnay annagu inaan farta ugu fiiqno
dhanka kale dadka guryahooda la gubay waxaa ka mid a oday toddobaatan sano jir ah oo maskiin ah oo ka mid a dadka deegaanka laguna magacaabo baabul xasan mar aan isagana ka wareystay burburinta gurigiisa ay kula kaceen maleeshiyaadka murtadiinta iyo xaaladda nololeed ee uu iminka ku jiro ayaa waxa uu yidhi waa la guba gurigayga aniga niman socdoo gaala camal ahaa iyo gubagur soo maray gurigaygaas gubay hadiyaa wax u sheegi kartaa maxamu sheegi kartaa waa saasaan gurila ah
marka gurigaaga intoo ka koobnaa wuxuu ka koobnaa laba qol iyo saddex daash oo ka koobnaa calaaqaadka banoola banaankaan ka mid yahay sababta adeer ma noo sheegi kartaa ma aqaan waa maxay waan kashaaba ay leeyihiin goorba umale hadaa qiyaasa saas i gubeen haye adi hadda ma imise jir baa tahan aniga waxaa siddeetan iyo kow waan jiraa afar kun oo dollar ay ga baabeeyeen waxa kale maqaadi daashii waxaan dhisay kama qaadi kara laakiin guriga dhisay afar kun oo dollar oo ahaa waa sabab aan ahayn ma jirto in muslimiinta deegaanka ka mid tahay dadka deegaanka muslimkaan ka mid ah anaga sabaa sideed sabaan saas baa kala joogay meeshaan la joogay mana ka tegin sidaas u joogay waalidka loo qado xanuunsan iga gubeen guriga awood uma lehi sideetan kow waan jiraa meeshaan ku noolahay dabkaas daanta shadaan ku noolahay bas wax kaloo haysta ma leh dabka maqaaximi ah haa maqaaxidaasa ku nooshaa meeshaasaan ku noolaha oo ijaar ah sidoo kale maleeshiyaadka ayaa deegaanka dad rayada ku dilay kuwo kalena ku dhaawacay sida uu inoogu warramayo mid ka mid a ehelka dadka la dilay markaan ka hadlo arrimaha mataqaanaa ugu qabsaday degmada macnaha magaalada beledweyne gaar ahaan degmada booco anigoo maal maalmaha ka mid ah ka shaqaynaya guri ayaa waxay nagu soo weeratay qolada murtidiinta oo xasan garguurta uu ka walax yahay wakhti aruurmay weerarkaas ugu soo qaadeen waxaana noogu dhintay mid ani ila dhashay oo da'dii mataqaanaa aniga ugu xigtay ah iyo mid ina adeerkay ah oo liiraha ibraahin xasan cashuur weerarkaas hadda wax uu ku saabsanay run ahaanta anugu ma sheegi karo annagoo mataqaanaa goobtii shaqada joogno waxaan u aragna mataqaanaa ayagoo irdan noo taagan aniga injineerku hadda kula hadlaayane nimanka shaqaalaha waxaan u soo doonay raashiid aan tuli raashiin ugu soo doonay meeshii markaan ku doomayna waxaan tagay nimankay ka soo tageen yar walaalkay oo meesha ku dhintay yar ma taqaana in adeerkay oo dhaawac oo ibraahim xasan cashuur la yiraahdo ayaan meeshii ugu tagay dibadeedna walaayadaa u soo baxday gurmidaana la sameeyey nimankiina dibaa loo raadiyey annagana miidkii dhaawacii waa nala qaaday miidkiina birtana lagu qaaday oo buqa nala adiyey kii oo dhaawacayna xaafadda nala geeyey marka maalintaas annaga murug nagu badneed oo nagu qabsato degmada booco annagoo ka shaqaynayna tacadiga kuma koobnayn oo keliya magaalada booca gudaheeda sidoo kale deegaanka garasiyaani oday dhowr iyo sagaashan sano jir ah xoolo dhaqatana ah oo ay ku gardaroodeen cadowga waxay u geysteen dhibaatooyin isugu jiray xarig iyo ciqaab kale oo muddo toddobaad ah ay ku hayeen waa kan ha inooga sheekeeyo qisada ku saabsan dhibaatooyinka ay cadowga kula kaceen iyo sarkaalkii ka dambeeyey dhibaatadaas ee barra ceyrow oo daqiiqado kadib ay la tagtay miino waddada dhinaceeda mujaahidiintu ugu aaseen kadib habaarkii waayeelka oo ku dhacay murtadkaas aniga maqaruyaabnimanteyda khatar geliyey waxa igu soo horeysay maalinkii dagaalkii shabaab iyo nimankan walmaryo calasxiya ay ka dhacday qola macawisliya oo toban iyo shan nin ay guriga iigu timid waxay doonayaan markaas qoray aniga aan wakiil ka ahay oo dabajeexa qorigii dabajeexaan rabnaa yiri ma rabaan idhi kolay dabajeex aniga ma hayaan idhi nin cismaan ciil la yidhaahu jiraan mugaasna shan tillaabadoo ii jira meeshuu ku jiraa fuusidaasoo kaleto ku jiraa gudahu ku jiraa ma hayaan idhi anugu markii ay saas yeeneen soo baxay yidheen buur meeshaan hay keeneen geedkan fadhiisaa la yidhi geedkii xawaa geed gaar u ahaaya ismaaciil aan la hadlay ismaaciil waxaa yidhi ismaaciil waxaa yidhi nimankii waa ahaayaan fara kurway u hayaane qoroga meesha ka bixiyaan awaduu soo dheelmaday qorigii meeshuu fadhiqas shan cawamugay meeshii igu caaminayeen anuna qori ma haya aan leehay iyay wadeen ninka hadda meesha ku dhintay ii geeyey barre wuxuu leeyahy ninkaan qorigii waa ka qaadi waayne qoriga qaad barre waa ila tegey qolo kaleeto magac gaar ah oon dowladana ahay oo ii geeyey gorgor wuxuu ninkaan qori u hayaa qoriga noo qaad waxaan idhi aniga qoriga ma hayo ninkaa hayaan idhi qoroy ka qaadi wala isaga ahaayee haddaad ka qaadi waaydan anaa u imaana aniga adigu maba isku imaanayna isku soo noqomayno maalinkii geed oraxa lay fadhiisiyey saan oraxduu fadhiyeen oo fadhiyeen oo fadhiyeen oo fadhiyeen hirta mugay gashay aan ii tegey ninkuu madax meeshaasuu ku jiro ahay ninka u tagay dantaad u sheego nin askariyoga horkeeno uri geedkuu ka soo kacay kulaabadagoos geedkaa laigu celishay oraxda oraxdan weysay gacmata ugu yimid warkooda u qunaa waayo inuu soo kaco uri dhugaagii aad aniga horta midaas ay igu dhib badneed warogiina hadaa alxaanka gacanta walada dhexdeeda u yaallaa waxaana u diidanaaya halkaas nin gaal aan kula diranay haddii ilaahiin fartaan ka saari lahaa ee waxaan diidaa walaayo islaamka qoroga lagula diranayo nin islaama ugu dambayntiina tacadiga cadaawaha waa mid saameeyey meel kasta oo ka mid a gobolka ha yeeshee maxay kala kulmeen duulaankooda ka dhanka ah deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay duulaan kaaleedka ku soo qaadeen dabadhilfyada murtadiinta xalqada xigta waxaynu ku abbaari doonnaa sida deegaanka iyo mujaahidiintooda ay isaga caabiyeen cadowgii duulaanka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته